oo xaawo ibraahim cali waa lixdan sano jir isku xilqaantay inay si bilaasha wax ku barto arday isugu jira danyar iyo agoon kuwaasoo dhigtay iskuulka hoose iyo dhexe ee siigaalo oo ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyn maadooyinkii ardayda barta ayaa kala ah cilmiga bulshada iyo soomaaliga kaasoo iskuulka ka baxo gelinka hore maalin kasto markii laga reebo maalmaha jimcaha iyo khamiista raadiyow beerula ayay ugu warantay xaawo ibraahim cali waxaa ku dhaliyay inay ardayda si bilaasha wax ku barto waxaan waxbarashada soo bilaabay kun sagaal boqol sideetan iyo shantii ilaa haddana aan wadaa labada kun iyo labaatan shanta haddii ilaahay meelan gaari doon allah ku aclan waxaan ahay maamo weyn oo jirto ilaa iyo adiga la dhexmeeyo jirto ardadan usoo bilaabay waxbarashada ilaa hadda waxay marayaan qaar jaamacad ka soo baxay qaar jaamacadaha dhigto qaar hay-adaha u shaqeeyo waxbarashadan aad iyo aad u xiiseeyaan mar alla markaas aragnana aan usoo oradno ardadaas qaar ka mid ah ana hadda waxaan joogaa weli dugsigii sigaalo waan joogaa macalin ka ahay macalimadda waxaan ahay keliya dhigto cilmiga bulshada iyo soomaaliga xagga kasoo beeraha kuliyadda beeraha waxaan baraa ardadaas sida geedaha loo abuuro sida geedaha midhaha macnaha baoloji ahaan abuurka midhaha dhirta ade awel waxnaa macalin waxaan qadiimi ah ma yeli alxamdulilah rabbil caalamiin waxbarashadan aadaan u xiiseeyaa ardaydan saaxiibaan la ahay waa isla wadaagnaa ardayaydana waa kana ilaa hadda waa soo kormeeri kartiin waxaana joogaa dugsiga e sigaalow sideetan iyo shantii aan qalinka qaaday ilaa haddana waxaan u heelanahay inaan inta waqtiga ka dhiman inaan waxbarasho ku dhamaysto haddii alla yidhaahdo ilmaha soomaalida waa ilmahaygii waxaan dhalay iyo waxaan sii dhalay maamo weynaan ayayaan ah alxamdulilah rabbil caalamiin shukri waxbarashada waa iftiinka nolosha weli waxaan u heelanahay inta iga dhiman inaan sii socdo inaan kusii wado waxbarasho oon soo saaro mirihii aan abuuray inaan ku hargelo haddii alla yidhaahdo waxaan hooyooyinka soomaaliyeed waxaan jeclahay aan macalin da-yeed ah inay ilmaha ku soo biiriyaan iskoolada waxbarashada ay ku keensadaan alxamdulilah rabbi caalamiin shukri waxbarashada waa iftiinka nolosha waxaan hadda jeclahay maadaama wax qofweynahay siddeetan iyo shantiaan soo qaaday jeesto ilaa hadda kun sagaal boqol sideed shantan jees soo qaaday hadda waxaan maraynaa labada kun labaatan iyo shan nin nasiib laha gaaro alxamdulillah rabbi caalamiin shukri waxaan jeclahay inaan jeesadaas inaan soo saaro arday soomaaliyeed oo waxbaratay oo wax taqaano oo dalkooda dantooda anfaca diintooda anfaca waxaan jecelnahay inay noqdaan arday aan wax barayno kuwii berri na hogaami lahay ardada ka dambayso waxaana isku xilqaamay ardada danta danta yar oo waxba haysanin oo iskoolada ka aan gaarin waxaan wax ku baraa si filantary ah macnaha waa cunugii iskool waa u rabtaa maamadii laakiin ma haysto waxay ku geyso tabaracadaan ugu sameeya aniga haddaa galabtii haddaa i yimaadaan ama habeenkii haddaa waxbaan baraa ardadaas ninkii i yimaado yidha cunugan wax ii bar cunugan kaalmeey cunugan wax u dhig ilaa hadda waa jeclaa qofta iil timaado oo maamo ah ama cunug keensato inuu iskoolka aan kusoo xiriirino wax u barno waxna aan gaarsiiyo ardadaas soomaaliyeed aadaan u jeclahay aniga waa qof weynaan ahay ardadaas soomaaliya inay waxbartaan aad iyo aadan u jeclahay haddaa tihiin heerbeer heer beerlulo salaanteyda gaarsii iskuulkan sida bilaashka ay ardayda wax ugu barto hooye xaawo ibraahim cali ayaa waxaa horey si isku tashi a u dhisay bulshada laanta siigaalow si ay u soo saaraan ubad lacag laan wax lagu baray kuwaasi oo door ka qaata horumarka dalka